أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwada ugu doorka roon howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobollada gaarisa iyo laamu ay ku hoos jiraan gumaysiga saliibiyiinta kenya maamul goboleedka gaalaraca ah ee puntland ayaa la wareegay saldhig maleeshiya daacad u ahaa murtad gurguurta ay kaga sugnaayeen gobolka mudug munaasabad lagu caleema saaray nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud maktabka dacwada wilaayada bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada buurdhuxulle ee wilaayadaasi haweenka ku dhaqan deegaanka booco ee wilaayada hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada baay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن
iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobollada gaarisa iyo laamu ay ku hoos jiraan gumaysiga saliibiyiinta kenya mujaahidiinta ayaa qaraxyo gaaraya ilaa laba qarax waxay la beegsadeen kolonyo afrikaan ah oo saadsiday kuwaas oo marayay inta u dhexaysa buufo iyo shalambood ee shabeellada hoose qaraxyada ayaa mid ka mid ah wuxuu haleelay gaari xamuul ah oo konteynar waday halka midka kalena lala eegtay ciidamo lugeynayay oo kolonyada la socday dhanka gobolka laamo ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka mangaay ee gobolka laamo dagaalkana inta uu socday waxa uu dab ka kacay xerada bakhtiguna waa laba askari oo kenyan ah dhanka kale gobolka gaadhiso ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka bodaybon ee hoostaga degmada ijaara ee gobolka gaarisa dagaalkaas inta uu socdayna waxa uu dab qabsaday xarun kufaarta uga dhex dhisnayd xerada taasoo ay ku dhex jireen askar kenyaati ah maamul goboleedka gaalharaaca ah ee puntland ayaa la wareegay saldhig maleeshiya daacad u ah murtad gurguurta ay kaga sugnaayeen gobolka mudug sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen camar cabdiqaadir wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sheegaya in maleeshiyaad daacad u ah siciid cabdulaahi deni ay la wareegeen gacan ku haynta saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad daacad u ah kooxda ridada soomaaliya taliska guutada afartan iyo shanaad ee loo yaqaan barda dheere ayaa u gacangalay maleeshiyaad loo yaqaan b m b ee daacadda u ah siciid cabdulaahi deni wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyaadkii taabacsanaa kooxda riddada ay isaga baxeen waqooyiga magaalada gaalkacyo iyagoo u ruqaansaday dhanka gobolka mudug tani ayaa ka dhigan in maleeshiyaadka maamulka shahaadala dirirka ah ee puntland ay si aad ah u wiiqeen maleeshiyaad ay ku tashanaysay kooxda riddada dhinaca kale diyaarado dagaal ayaa mar kale duqaymo ka geystay deegaanka garmaal ee hoostaga degmada ayil ee gobolka nugaal goobjoogayaal ayaa sheegay in diyaaraduhu ay dhowr gantaal ku weerareen doomo ay la socdeen kalluumaysato deegaanka ah xalayna goor lix saaca baa waxa la duqeeyey siximadood laba siximadood mid aan leeyahay iyo mid kaloo meesha taalla way baaba'een labadaas siximadood cimidihii kale oo meesha yaalayna waxaa gaaray wadaqarax baa gaaray ma garatay aduu lix toddoba siximadood baa olaa meesha ma garatay laba way burburday ma garatay shantii kalena dee firiye iyo dhaawacyaa gaaray ma garatay dowlaal umaacnihii annagu dad masaakiin oo meeshaa ka shaqaysanaya baanu ahayn hadda ka horna jamberi ka horna waxaa naga tagtay doon kalluumaysi oo aanu ku shaqaysanaynay oo kalluunka aan ku guraynay maalmihii la soo dhaafay waxay sidoo kale duqayman caynkan oo kale ah ka dhaceen deegaano dhaca xeebaha gobolka nugaal iyo bari ee waqooyiga dalka soomaaliya maasanid camar munaasabad lagu caleemasaarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo gebagabeynayay kulamo iyo dowlo u socday jufada baha mursado ee beesha owradeen ee ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab kulamada iyo dowlada ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaanka garbaweyn ee wilaayada galgaduud waxayna socdeen muddo shan maalmood ah waxayna muddadaas gudaheed jufada baham mursade ugu dambeyn dooratay nabadoon cusub oo ku hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka iyagoo u doortay nabadoon cabdulaahi bootaan cabdi sabriye munaasabadda waxaa goobjoog ahaa odayaashii waxgaradka beesha owradeen iyo mas-uuliyiin ka socday wilaayada galgaduuda ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay nabadoonka cusub ee jufada baham mursade nabadoon cabdulaahi bootaan cabdi sabriye alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ama bacd ikhwaan ilaahay baa mahad iskale mahaddaasoo dhammaad iyo bilaad midna lahayn walaalihii dowradan iyo maamulkan kasoo shaqeeyey oo hadday ahaan lahayn maamulka hadday ahaan lahaayeen qaraabada kasoo shaqeeyay mahadda labaad iskale taa kadib waxaan rabaa inaan u gudbo meeshaan waxaa lagu qabtay dowro reer baha murugsade loo qabtay oo ka tirsan beesha reer owradeen kana tirsan beelweynta maxamuud raf beeshu dowrii soo qaadatay muddo dhilahoodu maan badnayn asbuuc ama ka yar socotay intaa kadib waxay duubeen nabadoon aniga oo ah iyo i doorteen cabdulaahi bootaan cabdi waxay iga codsadeen inaan ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada diinta islaamka waana ka aqbalay waxaan leeyahay ilaahay la garab galo mas-uuliyad adag waaye nin yar waa ahay oo haddaan ilaahayba laga waayin aan horey wax u maamuli jirin maadaaba marka la yiri waa cidda inaad hogaanka qabato qaraabada ila jeclaa sidaas darteed annaga waxaan qaatay dadkii qaraabadaha iyo ehelka ahaay codsiga ii soo jeediyeen waxaana tabarteeya karaankeeya inaan ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada diinta islaamka may igu raacdeen qaraab ilaahi subxaana watacaala ha iguma ceebeeyo idinkana waxaa waaye idinka dhigo dadkii amarkaas qaata intaas kadib odayaasha iyo waxgaradka owradeen ayaa soo dhoweeyey nabadoonka cusuba bismillaahi raxmaani raxiim waxaan joognaa magaalada garbaweyn oo ka dhacday xaflad lagu doortay nabadoon cusub cabdulaahi bootaan cabdi sabriye waxaan leenahay waa mas-uuliyad weyn ilaahay ha kula garab galo allaha kugu asturo intaa kabacdi walaalayaalow qabiilada gunta weyn oo beesha reer bah murugsade kuna abtirsataa habar owradeen kuna sii abtirsata maxamuud hiraab xilku waa culus yahay qof keligiisu ma qaadi karo inaadnan uga harina walaalkana oo darfaha aad kula dhigtaan iskula hogaamidaan jidka fiican kitaabka allaad wada qaataan annaguna aan idinku daysanno insha allahu walaalkanana ilaahay xilka loo dhiibay ha ku asturo wabilahi towfiiq ilaahay yaa mahadda iskale suuqaanyo keena makaankan annagoo dad muslimiina ah xafladaanna gudanayna oo kusoo dhoweynayna nabadoonka cusub cabdulaahi bootaan cabdi sibriye aad iyo aadaan usoo dhoweyhaynaa gacmo furunaan kusoo dhoweyhaynaa waxaa duubatay beesha bah mursade oo habar owradeen ka mida waa la duubnay waa lasoo dhoweyhaynaa waa la qaadaynaa waa la dhigaynaa isagana xilkaas ninkii guta walaayada iyo naqiibka iyagana waa soo dhoweehaynaa boqolkiiba waa mahadsan yihiin annaguna waayo waa soo dhoweyhaynaa cabdulaahi boodi sibriye allaha la garab galo ugu dambeyntii naqiibka beesha owradeen naqiib macalin salaad gabeere ayaa madasha calimasaarka ka hadlay alxamdulilah ilaahayaa mahadsan subxaana wa tacaala isugu kaana keena makaankan annagoo dad muslimiina ah qaraabo ah deris ah masaalixad muslim isugu nimid waxaan maxad u celihaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ummaddan u taagan inay u dhowrto diintooda erligooda iyo sharaftooda jasaakallaahu khayran aan leenahay beesha bah mursade ka tirsan ree owradeen kana sii tirsan beelweynta maxamuud hiraab oo muddada shanta maalmooda u jilbaxireed dowladda sharciga ah iyo masaalixada ay ku dooranayeen nabadoonka maanta waxaannu u fadhinaa magaalada garbaweyn ikhtitaamkii dowladdii u socotay walaalaha reer bah mursade oo maaragta ka socotay magaalada garbaweyn sidaasaan is ognahay aadaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum
waraxmatullahi marwan maktabka dacwada wilaayada bakool ayaa dowlad diini ah usoo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada buurdhuxunleh ee wilaayadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani moxamed dowladdan oo socotay muddo lix iyo toban cisho ah ayna ka faa'iidaysteen ku dhowaad boqol qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey deegaanka bisiq oo hoostaga ah magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool bulshada deegaanka bisiq ayaa intii dowladu socotay waxay ku qaateen kitaabka tarbiyatul islaam oo ka kooban mawaadiic dhowr ah waxaana kitaabka barbar socday muxaadaraad taxane ah iyagoona dadka qaar laga saxay faataxada ah iyo kayfiyada salaada ugu horreyn ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed iyagoo dhanka kale sheegay in wax weyn ay ka faa'iideen kam arkaanu lislaami wamaahiya أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كم أركان الإيمان وما هي أركان الإيمان وهي ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى ما هو الإحسان؟
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى ما إري إنفروا بها خفافا إسنغو ففضدين بها لن يرئتين وثقالا إسنغو ألستين ويلئتين بها وجاهدوا جهادها بأموالكم مالكين iyo wa anfusikum naftin fii sabiili illaahi alle subxaanahu wa tacaala waddadiisna in jihaada daalikum kiidinkaas ayaa khayru msiin khayr badan lakum isin in kuntum haddii isin etiina taclamuuna hanawal og haddii isin etin maa huwa aljihaadu huwa jihaadka badlu la badsado aljuhdi dadaal la badsado min almuslimiina muslimiinta dhatiyo laku- dadaal badan laku muujiyo fii qitaali lkufaari gaaladii la dagaalamowsha dartiyo muslimiinta dhatiyo dadaal lanku muuji waay kam anwaacu ljihaadi jihaadka maygee noco waay wamaa hiya waana may ayin aljihaadu nowcaanin jihaadkii lama giibad waay jihaadu dalabi iyo wa jihaadu dafci waay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعدية ونو تربية الإسلام ننبراي وأنا برني ما لنكاين جهدويني بي إلهي ما هاد الشكر الله ليدين إساقال سنجار بسيغة ديقناين نعمل إلهي دوكوني لكل من إبت كاين من لكلهم ما يكون مد آها آرنا إلهي نسي بيو إلهي نسي أمني إلهي نسي والمؤمن كي كاين لاتيه نينك كويتي دين براسو إلهي هنين ديري dhankooda nuqabadii xafladda goobjooga ahaa ayaa bulshada reer bisiq ugu baaqay in cilmiga ay barteen ay sii siyaadsadaan tankel walaalayaal dooro hoob ada dheegd walaha tuudaadka sheegayaha afka walmaylikinka daariyo adalay dhenegsoy horanka dareer marka walaalayaal ani waliib waaha laniiskuwiinayne war la barado liinweelna kitaabe dad la baradi mushatalinka gen kitaabkan mase diinka ilaahay may iyaa lanki barado ka dhagamo hukumo difao kaasa kitaab sheeyi ilaahay may weydiisadaane dooradun dooradiya kitaabe meelilaha ku gadawb oo ulmaadadahan ku tabaasob waajid la nagad ilaahay ninka weela kore ogda ilaahay ninka weela marka gaaladaas anilaku bere qaadada kow anila la dagaalamo afka lukula hoobaad meel kalan awood afka kula dagaalan habaarta mayma dari daartayn etaa markan walaalayaal lan kasta kitaabkan meel isu wala isu ka dafaca kore walba ku hadan dhaaqadiisa hoos ka dafaca kore kitaab quraanka walaalayaal way ka dafaco wajidad ya ilayintan kitaabka yak ii wajidana macnaha yani ti dadki ka dhici inta habkaas ka dhici ilaahay ma niwaal maysan lana markan ilaahay tool jara dadku weela mana kitaabkan isa baratan dadka isa hata la derisaa saanta may lana manaha macalimiinta hata oo kitaabkan bardeeno intiru waa may kala deri daaramaani macalimiina kitaabkan kanaaga maay kasaasan inta kitaabkan shaka maga jartaan dad badan iyadan kasaar ruwaanta kitaabkii mana hordhaanba neesun gordaasan suurtagal ilan doorooyin mad badan baa la akhriyay kitaabkan mana ay atam gogooroobta talitroo liinshal guur yaama walaa dareero dareero mastamaada madatay kugu tabo halkana way meel la degan hob la dega halkana way leeyahay dadka deriska hoo kale isin la degaasa an akri gaalan biraah ku gaaday beer hal taabaday wal gaal biraah sidii ku gaad fadhays weydiyo dowladan way socday tumiili bir datan maalin inta hoosna kala saay wiji way baa samhayn hatta may warsho ka jara intii way baa kutaabka lehna qaaday warsho ka jari ay ku faa'iidaysay kutaabada horay miday mil allaal meel liroog ay ka shay kutaabadan wal barasho may leeray dhibta kool biladaas ilka keegda eelka ilaa wal barasho tinta keegda hatta nuuni waxay weynooni odii ahay waayeel ii sagaalun jarahi boqolba jar hoob naftakii jarta walay barday ciyaalka walay baray dadweyne wal bardeen balaanta iyo bigalka bal ay dadaalay ay dadaalay dowladan loo qabtay bulshada deegaanka bisiq ayaa kusoo aadaysa xilli bishii hore xamlo dacwi ah oo socotay muddo ku dhow hal bil ay ka qabsoontay degmooyinka rabdhuure waajid iyo degmada xudur taasoo si weyn ay ugu faa'iidaysteen bulshada muslimiinta ah mahadsanid cabdiqani haweenka ku dhaqan deegaanka boco ee wilaayada hiiraan ayaa hadiida kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaaqin saadiq muumin munaasabad ballaaran oo hadaayaad kala duwan ay ku wareejinayeen haweenka muslimaadka ah oo ay ugu talagaleen mujaahidiinta ku sugan afurimaha dagaalka ah ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka dhacday deegaanka booco ee hoos tagta magaalada beledweyne waxaana ka soo qayb galay munaasabadda mas-uuliyiinta wilaayada nuqubada iyo martisharaf kala duwan waxgaradka iyo odayaasha deegaanka booco oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku ammaanay haweenka deegaanka booco kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika iyo gurmadka joogtada ah oo ay gaarsiinayaan geesiyaasha tawxiidka ah oo ku jilib xiran afurimaha wilaayada islaamiga ah ee hiiraan allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan inaan maanta aan la kulanno da'dayna waaqac jihaad intaas kadib waxaan mahad labaad u mahadcelinaynaa kaalintiinni waa ka soo baxdeen maanta waxaan idiga wareejinayo ood aniga oday igu wareejinaysaan oo dhammaan walaayadiinni degmada aad ku wareejinaysaan oo odayaasha ku wareejinaysaan waa hadiyad aan arkayno ee meeshaan taalo qaymo badan oo qaali ah ee iskugu jirto timir iyo buskud wixiina allaha idii barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala awlaadiinana allaha idii barakeeyo allahana idii labalaabo wax meel allaalihi meeshaad ka soo bixideen meel laga taba ilaahay kama dhigo annaguna sidaad noogu dhiibteen hadyadaas ayaan wiilasha furunta ku jira ayaan u gaarsii doonaa annagoo annaguna walaayada odayaasha haddaan nahay aan kusii wareeji doona ayaan annaguna walaayada aan ku wareejinaynaa si ayaguna walaalahayn ay usii gaarsiiyaan maanta waxaan u fadhinaa xafladan qiimaha badan ay gabdhaha mu'minaadka ah ee mujaahidiinta qobraha yacni kollaytaba ku jirbalaaban ay u keeneen ayaan u fadhinaa jasaakumullahu khayran waad mahadsantihiin sadaqada aad la timideen meeshaas wax badanaad ka soo marteen adunkoo hadda kollaytaba daruuftii haween idiku hariiraan ayaad u dhabar adeegteen soo aruurideen aad keenteen waad ku mahadsantihiin jasaakumullahu khayran ijiri xasanaad allah idinka siiyo waxaad alle waxaad wareejideen ood meeshaan keenteenna kollaytaba waa lagu waa lagu wareejinay mujaahidiinta adinkana sadaqa ayay idii tahay
haweenka maanta meeshaan fadhiyo oo xafladan u keenay inay walaalaha mujaahidiinta waxyaalihii ay cadowga ugu kaalmaysa lahaayeen intaas kadib waxaa kaloo maa iska leh gabdhaha muslimaadka oo ku nool deegaanka booco walaayada islaamiga ee bariga hiiraan ayaa mahadda kale iska leh waa mahadsantihiin walaalayaal waxyaalaha oo maanta meeshaan ku soo diyaariseen oo xafladdan ugu tala gasheen oo ugu tala gasheen walaalaha mujaahidiinta in lagu wareejiyo waan arkaynaa waxaad soo diyaariseen jawaanaha buskudka ah iyo kartoomaka timirta ah iyo waxyaalo badan oo kaleentay waad ku mahadsantihiin maxaa yeelay jihaadka caalamiga oo maanta ka socdo bariga afrika kaalin weyn ayaa ugu jirtiin wax badan ayaa jihaadka garab taagneedeen waana mahadsantihiin waan idinka mahad celinaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay haweenka deegaanka booco ee wareejinayay hadiyadahan kala duwan iyagoona sharaxaad ka bixiyey nuucyada ay ka kooban yihiin hadayaadka ay ku talagaleen ciidamada mujaahidiinta waxaan u mahad celinayaa marti sharafta kala duwan ee halkan soo xaadirtay dhammaantiin waa mahadsantiin jazaakum allahu khayr aljaza ayaan idin leeyahay intaas kadib magacaygu waa ukhti shuhadaa waxaan ka mid ahay haweenka muslimaadka ee ku sugan deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan haddii aan nahay haweenka muslimaadka ee ku sugan deegaanka booco maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa hadayaad aan ugu talagalnay walaalaheenna muraabidiinta ah ee ku jilib xiran furumaha hore hadayaadkaas oo isugu jiro timir iyo buskud insha allahu tacaala waxaan leenahay walaalaheennaas halkaas ku jilib xiran ee mujaahidiinta waxaad ogaataan inay idinka dambeeyaan gabdho walaalihiin iyo hooyooyinkiin isugu jira oo mar waliba duca iyo dadaal waxay hayaan idinla garab taagan inaad ogaatiin baan rabnaa guubaabadiinna iyo garab istaagiina baan u taagannahay go-aankeenna waa inaanan kaalinteenna gebin guul aan idiin tuugnay inaad guusha garabsataan gantaaladaad ridaanna ay gaalo badan gubaan insha allahu tacaala bismillaah aniga magacayga la yidhaaha ume xafso oo jooga deegaanka boocama xaafadada beledweyne meeshaan waxaan uga dirayaa fariin mujaahidiinta ku jiro furunta walaalayaalo dadaal waa dadaasheeni dadaalka lafajubaara insha allah waa idiin soo duceyneynaa gaaladu waa jabta israaciya awalna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ka mid ah gabdhaha muslimaadka ah ku nool walaayada islaamiga hiiraan waxaan halkaa maantay hambalyo iyo tahniyad iyo bogaadin ugu diraynaa walaalahayna mujaahidiinta ah naxnu banaatukum wa ummahaatukum wa ubashirukum bimaa yasurrukum walilaahi waxdahu alfadlu calayna alaa wahiya bimaa naana almujaahiduuna min albishaaraati almutataaliya walaa siyama maa waqaca fii madiina مدينة تاذان وحولها ولله الحمد جميعا وأخص بالذكر على جميع قادة المجاهدين والجيوش الذين رفعوا راية التوحيد وأقاموا حكم الله في البلاد وقدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وأوصيكم أيها المرابضون بالصبر والمصابرة والثبات على ضرب الجهاد واعلموا أن نصر الله قريب قال تعالى ألا إن نصر الله قريب وليعلم أعداؤنا أننا أمة تتوارث المجد والشرف لن نذل ولن نستكين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون haweenka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa si joogta ah furiimaha hore ee wilaayada u gaarsiiya hadayaad kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira difaacyada hore mahsanid saadaq askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada bay se warbixinta warka inoogu haya walaalkeena wayman saacadihii lasoo dhaafay maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa laba askari oo taa'ibiin oo ka soo baxay safka cadowga allaha ku soo bandhigay deegaan hoostaga magaalada baydhabo taa'ibka koowaad waxaa lagu magacaabaa maxamed sokor xasan halka taa'ibka labaadna la yidhaahdo maxamed nuur ibraahim labadan taa'ib ee lasoo bandhigay waxay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ee ku sugan magaalada baydhabo kadib xaalado iyo marxalada culus oo ay dhexda ugu jireen muddo ah waxay go'aansadeen inay isaga soo baxaan falka gaalnimo ay ku jireen toobadkeenayaashan ayaa towxiidka lagu qabtay xarunta maamulka islaamiga ah ee deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo mid kasta oo ka tirsan taa'ibiinta lasoo bandhigay wuxuu ka sheekeeyey xaalka safka cadowga allah iyo sidoo kale gaalnimada ay ku soo arkeen goobta magacay walibale eray maxamed sokor xasan dhow ciidanka ka tirsana tinka dambeyd oo new r r leerajari koonfur galbeed daraawishti haani lafta garangahay wali roogay haani inka dambeyd ifaadinka dambeyd oo baydhoolka tababaray yahay ee tababarka boon haniin dhammaadi sidiido berise ama magaalada hanifasay na dowladda burburti haani federaalka hasashii maamuda wadanka galeen tobabashaani alxamdulilah intaa meesha joogtay meesha diinla-aanta iyo dhibaatada ku aragta maxaa ka mid ah markii aana dhib boo ka galay waxyaabaha qaar ilaan hilo soon soongay kaeedni ilaan gaaladana tababaraashti ada hilo una soongni ba soong ilaa salaadonba nin diida jartay dhib boo ku dhatiska jarni waxyaabaha qaar oo awnaya ba abnimadaana diinta nin adkaysada korna ya miiraada dhibaninka jeesati ee hoo moodnina hatanaada lan miiraada gaalnamo wala kabarada lay balan tukadoo ma argaas lan salaadoo ma argaas kikasta kaaisley la socday wareegale magacay may waa manuur ibraahim ciidan may ka tarsanaayahan ciidanka bermidka ayaa ka tarsanaaya markuun ciidan madawe madaxweynaga ayaa ka tarsanaaya kabacda kabacda may waaha ilaahay dartiisaan intoo bishaani tababar walyar hagaadi fartan maalmood ama leh reed tankale haddana ha ku bahi weligor ana haysadoon may waaha walgaaban waay reed marka walaay oo dhan ha kuta tala bahi ini ana too bishaano ilaahay ana agnagadu eedatiidayna anaa werijiso inta ana shaano intaas ayaa hadda ayaa ka kooy dhibaatooyinka meeli ana karay meeli inka dhib badanaaytay horta ana karay magi koowaad horta may baqaytay galbagay walaka ku baheen meeli oo goobta tababarka magiila ku furaala lahay ana saadikiya kumadahay may kumadbahaytay alan oo la salaama salaan liyansaara waaye araytaan inka dhib badan ay tortiya waayd oo aan ka guursaday diin la-aanka markaasba galbiga ayaa ku bahan anoo galbiga kiidayna dowlad fadowba marba aan anka galan dowlad fadow may galan walaan qabiilla iyo beegsadii ma aan intaa tagasini baydhow deganay dubisti isku haaya shaqada iskuwadadii maahin dad siyaaso hore langali mahayn markan taasa inka dhib badanayta taas kabacd haddana dowlad taankoob in isbedeli qaabkii anagu ku bahafadilahi haddana ka harbiyahay adareed intaasa ka koobanta aranday askartan taa'ibiinta ayaa la yimid qoryihii ay kula dagaalamayeen shareecada islaamka iyagoo ka warbixiyey soo dhoweynta wanaagsan ay la kulmeen waxaana ugu dambeyn baaq toobadkiin ay u jeediyeen maleeshiyaadkii ay kaga soo tageen safka gaalnimada hiriiraha samaysadii hadali walhay ila hadali ilaa iyo higabu wal iyo la socdi mooti lahay indiri waloo horsheeni saasa goof gududka kooy hal guri la yaasheeni halka guri anasheeni may raashoy waar wal in lacagaya soo dhoweynta soo dhoweyn fayla hanung la kulmi tan kale haani kale oo hilaagsanoo duurka ka jaro may baan faray iniyoon ilaahay dartiisa in ku toobishanaan weyla walma jiraan wali un aragni walma jiraan ilaahay dartiisa intii in toobishanaan oo muslimiinta dhinig jooha ka biran intaas ayaa in faray anama in qorshaysan intii adduunka iyo eday araday aan ka ekaado oo toobada iyo walaagay adduunyada aan la ekaado intaas ayaa hadda ka faray inkastoo aan baydho aan roogi zaa'id aan fikri ma ee walana haay male lanweelba walaa gaalada hegaan iyo tababartiya bis ee qabni kaba'adeen ilaahay dartisaan hanuuni muslimiinta hataa diirimaa boqolkiiba boqol saman taawyaan maama mar horeas dhiibi fadi dawko muslimiinta baanon koy gurikii kay booshkii gurigaan koy way inlaaqay beesadee liinlaabi ifisiye liinkashibi mar hor intaan haboo haayo fadi ilaangaana mabatownaynamaa taleebalahay tashkiila ilaantiada seeta dadka gadaalkee jar saabeedahayn ada isku difaadahayn wali erfadaay intiin aniskuhayan muslimiinta ha ku dhawaadan labadan askari toobadkeenayaasha ee lagu soo bandhigay deegaanka iidaale ayaa ku biiraya koox taa'ibiin ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay si aada u soo gaaraya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay kuwaas oo ka faa'iidaysanaya baaqyadii kol hore loo diray adduu mahadsan yahay abu eman ayuu kaasi ahaa warbixintiisana waxay guni gabagabeeyey wahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al-andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balaanaha inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu